xaqiiqiyan waxaan ognahay dalka intii burburka laga bilaabo sagaashan iyo kowdii ilaa maalintii anigu aan la i doortay dalku wuxuu soo maray marxalado aad iyo aad u dhib badan oo aad iyo aad u adag oo dee dowlad walbaba ama xukuumad walbaba ay meel wax soo gaarsiinaysay annagu waxyaabihii ugu horreeyey oo aan ka hadalna waxay runtii isbeddel dhaqan siyaasadeed inuu yimaado oo ay kow ka tahay dowladda dhexdeeda inuusan buuq iyo isqabqabsi iyo khilaafaad uusan ka dhicin dowladda dhexdeeda maxaan ku radaa kala shaki iyo aamin darro aysan imaanin in ummadda shacabka soomaaliyeed loogu shaqeeyo si sidii ammaanada ay noogu dhigteen oo ah danta guud oo dan gaara laga tago xaqiiqiyan hadda astaanta aan bilownay waxay igu muuqataa shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaanba dadka gudaha joogay dibadda inay ku qanacsan yihiin ay ugu horeyso in hay-adaha dowladda laamaheeda kala duwan hay-ad walba hawsheedii loo idmaday ee hayso xukuumadda hadday tahay baarlamaanka hawshooda inay wataan aniguna dee aan ahay mas-uulkii kor ka eegayey siay wax u socdaan meesha loo baahan yahan wax laga saxanaan ka saxayo iyo vishinkii anigu aan dadka markii doorashadan ku jirnay iyo kadibba markii lay doortay aan ka hadlay oo ah vishinka aan leeyahay oo ah dalkan inuu yahay dal dhibaatooyin badan soo maray loona baahan yahay in direction ama jid cusub loo falo iyadoo lagu shaqeynayo danta guud waa ognahay xaaladaha jira iyo labaatan iyo toddobadii sano lasoo dhaafay dhibabkii faraha badnaa inaanan muddo yar gudaheeda aan lagu xallin karin laakiin in la sameeyo qorshihii iyo shaqadii iyo dadkii ka shaqeyn lahaa inay u jahaystaan oo ay shaqadooda bilaabaan waxyaabaha aan ka hadalna waxaa ka mid ahaa oo aan muhiimadda saaranay waa amniga khasbiyan amnigana haddii xaaladda sida ay tahay ay ku socoto waxaa weye dadku fakri ka bixi maayo adeega dadka shacabkaa loo hayo ma suurtoobayso ciyaalkii iskoolada dhiganayay ama rabay inay waxbarasho helaan ma helayaan caafimaadkii waa sii xumaanaya abaaraha iyo fakriga iyo shaqo la-aantana waa kasii daraysaa marka waxyaabaha aasaasiga u ah oo saldhigga u ah horumarka bini aadamku waa amni annagana diiradda waxaan saarnay ahmiyaddeena koowaad iyo labaad iyo saddexaadba in aan xasilooni ku soo celino dalka ay ugu horeyso magaalada muqdisho sidaad arkaysaana runtii way ka muuqataa xukuumadda shaqadii qabatay iyo qeybaha kala duwan ee amniga ciidamada qalamka sida siday isugu howleen iyo howlgalladii ay sameeyeen muddooyinkii lasoo dhaafay inay xakameeyaan ama ay ka hortagaan qoladan dhibka wada ee horarka ah ee argagixisada ah ee ummadda soomaaliyeed u diiday horumar iyo nolol u diiday inay ka ilaaliyeen siyaabihii lagu yaqaanay inay dadka aan waxba galabsan ay ku laayaan magaalada dhexdeeda ama qaraxyo ay soo abaabulaan waa waa ku waa u hambalyanaya ciidamada qalabka sida runtii waxa ay soo qabteen muddooyinkii hadda aan joognay waxaa intaas dheer oo aan doonaynaa inaan dhaqamadii hore wax ka bedelno waxaa weeye dowlad wanaag ay uga horeyso inaan la dagaalno masuq maasuqa taasna waxaa muujinaya inaan bilaawgii aan jidkaan aan cagta saarnay waxaa muujinaya inaan ku guuleysanay lixdii bilood hadda aan joogay maahee bishii ka horreysay january xitaa inaan ku guuleysano inaan mushaaradii shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida aan bixinno aan rajeynayno insha allah hadduu ilaahay yiraahdo inaan sii wadno taasna waxay ku timid runtii inaan la dagaalnay masuq maasuqa inaan dakhligii isku dayana inaan kordhino inkastoo sidii meeshii la rabay aysan joogin xaqiiqiyan waa u hambalyanayaa xildhibaanada sharafta leh ee ansixiyey sharcigan waxaan ogahay sharcigan in muddo dheer la horkeenayay baarlamaanka ayna diidanaayeen runtii annagoo toddoba lix bilood joognay oo dowladduna xukuumaddana ay joogtay afar bilood in la horgeeyo ay ansixiyaan waxaan leeyahay waxay ka mid tahay guulaha iyo horumarka ee runtii xukuumaddan ay gaartay iyo haddii la helo wada shaqeyn dowladda dhexdeeda ah in shacabka loogu shaqeyn karo sida ay iyagu shacabku ay doonayaan maxaa yeele waxaan ka shaqeynaynaa danta guud iyo hay-adaha ganacsiga naftigooda isgaarsiinta maamulaha iyaga naftigooda waxay naga siiyeen gacan waxaan rajeynayaa in sha allah hadduu ilaah yiraahdo aqalka sare iyaguna inay maxaa yeelay waa u tegeysaa iyaguna waxaa laga rabaa inay ansixiyaan meesha ay ku qaadatay golaha shacabka bil ka yar waxaan rajeynayaa in aqalka sarena ay ku qaadato tobanberi iyo wax ka yar si aan aan aan aan u saxiixo oo sharcigan ugu dhaqan galo xaqiiqiyan waxa weeye marka laga hadlaayo amni dowladdu waa sax iyadaa loo wakiishay oo laga rabaa inay ciidamadii abaamusho oo ciidamadii baahidoodii ay meel saarto hadday noqoto mushaaharadoodii iyo waxay u baahnaayeen laakiin amniga dowladda keliya iyo ciidamada keliya ma saarna amniga waxaa wada leh shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waan ogahay inay ka dharagsan yihiin qoladan nabadiidka ah maalin walba xasuuqa iyo burburka ay ku hayaan dadka masaakiinta aan waxba galabsan inaan si wadajir ah aan uga hortagno oo ay noo soo sheegaan shacabka meel kasta ay joogaan wax alla wixii macluumaad ah ay ka hayaan ama information si aan uga hortagno dadka masaakiinta ah oo baaba-aya waxba galabsan marka amnigu waa wax ka dhexeeya xukuumadda baarlamaanka dowladda guud ahaan isku soo qaad iyo shacab weynaha soomaaliyeed marka haddii shacabku ay nagala shaqeeyaan waxaan xaqiijin karnaa inaan ammaanka magaaladan muqdisho aan sugno kadib haddaan ammaanka sugnana waxaa imaanaya ganacsigii maalgashigii imaanaya dhalinyaradii waxay ka helayaan shaqooyin dhaqaalahana waa kobcaya horta waxaan jeclahay inaan u tacsiyeeyo ooaan iloobin oo aan fursaddan uga faa'iidaysto geeridii ku timid doctor maxamed jaamac salaad iyo weriye axmed kismaayo oo labaduba bulshada soomaaliyeed qiimo weyn ku lahaa ilaahay ha u naxariisto naxariistiis janiis allah siiyo eheladoodii iyo iyo saaxiibadoodiina samri imaan allah ka siiyo bulshada soomaaliyeed waxaan leeyahay mar walbana waa ku celceliyaa muddo yaa waxaa jiray kala qaybsanaan dowladda oo ah baarlamaanka iyo xukuumadda iyo shacabka oo kala qaybsan shacabka soomaaliyeed waxay soo doorteen xildhibaanada sharafta leh baarlamaanka tobnaad baarlamaanka tobnaadna waxay keeneen dowladda anugu aan madaxda ka ahay aniguna waxaan keenay xukuumad shaqaysa oo prime minister ka yahay xasan khayre kulligeenna haddaan nahay dowlad waa wada shaqeynaa shacabka soomaaliyed waxaan leeyahay taageeradiinna kordhiya aad u haysaan dowladdiinna idinkana wixii aad noo dhiibateen oo ammaanada ah waxaa nagu ballanah inaan inaan idiin hayno qabkii iyo sharafkii soomaaliyeedna inaan soo celinno dowladdana aan ka yarayno wax alla wixii carqaladaah ama khilaafaad ah laakiin xaqiiqiyan waxaa ah markii dowladda iyo shacabka ay wada shaqeynayaan dowladdaas waa hana qaadaa waana kacdaa iyadoo la tartamaysa caalamka intiisa kale